markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa maryan maxamuud barre
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayo caqabadaha soo wajaha ganacsiga yaryar ee dumarka soomaaliyeed ay samaystaan iyo sida ay uga dabaashaan waxaana barnaamijka toddobaadkan marti igu ah caasha caagani oo ah ganacsato meel hoose kasoo bilowday beecushariga balse dadaal badan kadib guulo kala duwan ka gaartay ganacsigeeda oo ku yaala xaafadda islii ee magaalada nairobi caasha caagani waxa ay ka mid tahay ganacsatada soomaaliyeed ee muddo kusoo jiray ganacsiga noocyadiisa kala duwan ganacsiga ayaa caasha suuqa isliib kasoo bilowday meel hoose waxaana soo martay heer ay shaqaalo kasoo noqoto makhaayad ganacsigu sidiisaba wuu caqabado badan yahay wuuna faa'iido badan yahay waxaana jira dhibaatooyin kala duwan oo uu qofku la kulmo marka uu ganacsiga uu isagu leeyahay bilaabayo maxay yihiin caqabadahaasi waxay noo sharaxaysaa caasha caagane caqabado wa ay jiraan gabar markay rabto inay ganacsi bilowdo caqabada ugu koowaad waxay noqonaysaa horta qofka haddii uu yani uu leeyahay go-aan ay ka go-an tahay oo ah inuu asaga shaqaysto wuu shaqayn karaa dadaalkeeda ula imaado kartideeda ula imaado laakiin dee ganacsi hadii la samaynayo lacagaa meesha taalo marka lacag waa in marka hore qofka uu haystaa gabadhana waa dareemi kartaa haday mar gabar tahay lacag si ay ku hesho way adag tahay tusaale oo kaleeto maanta hadday rabto family oo kaleeto inay wax weydiisato waxaa leeyahay maxaa rabtaa lacagta inaad ku samayso lacagta sidee yeeleysaa dhibaatooyin badanay kala kulmaysaa lacagtaas inay hesho laakiin horta caqabada koowaad hadday lacag tahay qofka waxaa yani isdhigi karaa wuxuu lacag ku heli karaa ku samayn karaa inuu xataa qof kale u shaqeeyo si uu lacagti uu qof kale uga shaqeynaye uu aruursado kadib uu bilaabo ama qof kale ay shirka isla noqdaan wixii qof kale isku darsadaan kadib wixii saas ay ku bilowdaan marka caqabada ugu horeysa waxawaa gabadha siday lacag ku heli lahayd kood hor inay ka baaraan degto kadib ayay markaas sameyn kartaa inay ganacsi iyada ay leedahay ay samaysato marka laga hadlayo in qofku uu noqdo shaqaale ka shaqeeya xarun gaar loo leeyahay waxaa jirta nolol casharo kala duwan xambaarsan oo uu qofku kasoo maro haddaba maxaa xashira oo uu qofka shaqaalaha ah ka baran karaa marka uu shaqaalo yahay oo uu ka shaqeeyo goob ganacsi oo gaar loo leeyahay maryan waa mahadsantaha baayo su-aashan waa su-aal muhiim ah horta qofka intuusan asaga ganacsi bilaabin ka hor ma suurta gelayso in uu yani shaqo kale soo qabto ma ahane hore maka geli karo ganacsigana waa khasaare iyo faa'iida u joog waa inaad soo aragtaa waxyaabaha dadka ay haayaan waxay ka ganacsanayaan wax ay tahabo shaqooyin badanaa soo qabtay aniga yani oo aad u adag u dhabar adeegay taasna waxay dhalisay shaqooyinkaas markaan ku guuleysta qabashadooda inaanmid anle aan samaysto marka waxyaabaha aan ka barto dadka u shaqeynaya waxaa kamid a u dulqaadashada ganacsiga oo kale maanta haddaa wax weysto inaa u sabarto oo yani beri aa helaysid ganacsigaaga intii laga baranaayo dadkana wixii yaqaan waa iska dareemi kartaa wax la dhoo xiiso oo yani qofki intuu wixii bilaabo markii wixii ay u gedmi waayeen u soco waayaan in qofki wixii ka tago oo markuu sanad haayo oo kale laakiin ma dhici kartaa qof shan sano ganacsi haayey adiga shan sano uu ganacsiga u furan yahay laakiin sanadihii hore uu qofka soo marayay ganacsiga uu gacanta ku haayey wax faa'iidaa kama soo gelinin laakiin ganacsiga uu isbixinayay oo asaga khasaaro ma kala kulmeynin ama masalan oo kaleeto waxaa laga yaabaa ijaarka oo kale asaga inuu kaabayey sifo hadhowti meeshan beri ka maalina wax ka heli doonta ah u dulqaadashadeeda waxyaabaha aad ka barta waxaa kamid a in waktiga la ilaaliyo in macaamiisha ay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga fakero marka oo yani wax la gadanayo in la siiyo ahmiyadda ugu weyn qofka wax kaa gadanayo adiga oo ku qancinayo wixii aa gadanaysay waxyaabaha dad fara badan aan ka bartay wuxuu i baray dulqaad fara badan wuxuu i baray adkaysi badan yani kuma aanan yani fakereynin maanta meesha aan joogina istaagayo haddii aan bilaabi lahayn shaqooyinka ceenkaasa marka markii loo eego dhanka familigana aniga waxaa dhashayba hooyo u dhabatay shaqada iyadoo aniga labaatan beri aan dhalanahay ayay hooyaday gurigeed inta kasoo tagtay waxay samayn jirtay khudaar ayay gedin jirtay khudaartan waa taqaanaa oo inta hore subax horeeto unbaa la gataa waxay ku eg tahay hooyadai waxyaabaha ka bitay waxay kamid ahayd yaanyada oo kale waxay tirahdaa mar iyada adoo beec ku bilaabin ayaa tuuriyo ku bilowda ay tirahdaa laakiin yaanyada subax hore markii la keeno khudaarta ilaa shan saac waxaa la gadayaa yani khudaarti wixii ka dambeeya haddii la gado waxaa waay wixii faa'iidey noqonaysa ilaa habeenka wixii lasii gadaa faa'iidey noqonay laakiin shan saac ay ku eg tahay waad aragta dadka subaxi waxay kusoo dhadhimaan suuq qudaarta waa lagu kala baxaa ilaa shan saac waxaa isku hara wixii yaryaraa oo dadka usoo haray marka shaqadan iyo howlahan badan aan maanta qabanayo waxaan leeyahay ilaahay kheyraas iyo hooyadii macaan ayaan ka keenay noloshaas adag ee nagu soo korisay marka waxaan door biday maadaama hooyadii ay ahayd qof karti badan oo shaqo badan inaa maadaama hadda booskaasi iyada ay buuxin karin maadaama ay cuslaatay qof weyn ay noqotay booskii ani inaan galo ma fahamtay anigii oo weli familiga ku dhex jiro hooyadey aabahay walaalahay dadkeen dhan ee weli ay joogaan oo aan ku dhex jiro inaan anigu shaqaysto marka marka caqabadahan way iska badan yihiin waa dareemi kartaa waxaa lagu leeyahay gabarada ee mar lacag barato intee rabtaa inay aado caasho oo hadda maqaayad cuntada lagu koriyo ku leh isliin ee magaalada nairobi hadda iyada ayaa loo shaqeeyaa kadib safar adag oo dhinaca nolosha oo ay soo martay marka laga soo tago ganacsigeeda makhaayadda waxay caasha maanka ku haysaa in ay sii ballaariso oo ay sidoo kalena ku haminayso in ay ku biirto qaybaha kale ee ganacsiga haddaba sidee ayay deeqa ugu suurto gashay in iyadoo ganacsi meel hoose kasoo bilowday ay goysha ka gaarto ganacsiga maxay yihiin talooyinka guusha ee ay gabdhaha kale la wadaagayso dhibaatooyinka ka dhasha isbadbedelka dhanka suuqa ayaa inta badan niyad jab ku keena ganacsatada soomaalida gaar ahaana haweenka uu doonaya inay horumar ka gaaraan noloshooda iyo midda qoyska waxaa jira ganacsi kala duwan oo ay dumarku garwadeen ka ahaayeen oo u xirmay caqabadaha noocaasa haddaba sidee ayay caasho iyo gabdhaha la midka ahba uga guulaysan karaan caqabadaha noocaasi ah ee ku xiriira isbadbedelka hadba suuqa ku yimaadaan ganacsiga laguu sheegaayo soddonka beri uu la socdaa soddonka beri markay dhammaato dad baa mushaar ku shaqaysto oo mushaar la siiyaa maalintii bisha dhammaato oo mushaarkaas la qaadanayo laakiin sideedda ilaa taarikh toban laga gaarayo suuqu waxa waaye qaab jawigiisa uu fiican yaha uu ku socdaa markii bisha ay degato ay shan iyo toban gaarto hoos uu deganayaa markii bisha sii socoto yacni hoos hadhowt haddana kor aa la aadayaa marka waxaa la dhahaa in la isku kakabo qofka ganacsi yaqaano u baagaran karo waxa la isku baalansi garayaa jirto yacni maalin kasta inaa carabta waxay tiradaa kulli yoomish ciid maalin walba ciid kuma noqonayso yani maalin walbo heer ma gaarayy sidoo yani wixii ma waxeys maayaan marka maadaama cunto bisil aad hayso maalin buu suuq hoos u dhacayaa maalin suuqa kor u dhacayaa maalintii suuqa hoos u dhacay maalintii suuqa kor u kacaya ku kabaysaa marka isku kabkab baa ku joognaa oo yani mar wal haddaad ganacsi ku jirto khasaaro joogaa tahay ma fahamte marka waa inaad u gigsataa adkaysigeeda iyo dulqaadkeedana aad yeelataa qofka hadduu ganacsi ku jira maqaayad ha ahaado ama meel kale ha ahaado waa muhiim inuu ganacsigiisa u dulqaato yacni ma waxaan haddaad tira waa degdegaya ma keeni kartid wax ilaahay kuu qarin ma imaan karaan ma fahamtid wax walba isku xiran yihiin ganacsiga yani doolarku ku xiran yahay raashinka wixii ayaa khaaliyoobi doon dad baa wax ka soo qaataa xataa dad baa adig kasoo qaadaysa adeegii baad cadaynaysaa waxaa laga yaabaa lacagtii in lagaa rabo meelaa wax kaaga xiiri maaya arrimo formula kugu furmaaya marka waxyaaba badanaa iska imaanaya culeysyo marka ilaahay haddaa ku xiran tahay iimaanna aan leedahay alxamdulillah waa ka dabaalan kartaa maryaney halkee ayay haddaba caashi doonaysaa in ay ganacsigeeda ka gaarto oo hamigeedu uu yahay waxaad iweydiisay su-aal aada u culus maryane aadaa u mahadsan tahay horta hore hamigeyga ugu weyn waxay tahay aniga horta horeeto inaan sameeyo ganacsi ballaaran oo dad badan ay ka faa'iidaan waxaan rabaa inaan marka dadka u sheego horta waxyaaba waxaa jirto oo yani dadka aysan fahamsanayn soomaalida waxay tirahdaa far kaligeed fool ma dhaqdo wada jirka in lagu wada shaqaysto yani laysma aaminaa yidhahdaa waxaad arkaysa dad intay ay tiim waag ahaan u shaqaysteen hadhowti kala baxaayo in dagaalaayo wallaahi ganacsi hadduusan wada jir lahayn wax lagama gaaraayo ma fahamti hadda aniga meeshaan aan ka joogo keligii wax kama qabto walaashay macaan ayaa garab weyn isiisay oo carabaha ka imaatay maasha allah iyada madaxeeda maasha allah iyada la-aanteed maanta maqaayaddaas ma dhaqaaqdeen deeqa baastimacaan la-aanteed maqaayaddaas ma socoteen waxaan rajaynaynaa maqaayadeena inay yani weynaato magaceena uu weynaado meelo badan oo yani africa iyo weliba aasiya iyo asia iyo waxaan ku dhahay yurubba kamida maqaayadaheena in laga furo insha allah baranjiyo badan aan yeelano sida kfcda adduunka u kala gaarto oo kale marka hamigeyga waa kaasaa idin ilaahay insha allah hadduu ilaahay yiraahdo waana ku salaamaya maryan mar kale caasha caagani ayay ahayd oo toddobaadkan igala qaybgalaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska waa mid ka mid a gabdhaha ganacsiyada yaryara iyagu ay leeyihiin gacanta ku haysta islamarkaana u soo maray inay halkaas soo gaaraan meelo badan oo markaasi u soo qabtay shaqooyin kala duwan guud ahaana barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadka intaa inoo joogo barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii alla idmo nabadgelyo